Degmada Dahar ee xarunta gobolka Highland ayaa waliba tababaran ku furmaya shaqaalaha doorashooyinka Puntland taas oo la kuwada inay yadhida labati shanta bilan ee May guda jirna. Shaqaalahan ayaa ku shaqayn doona doorashada golaha deegaanka ee degmada Dahara. Mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka gobolka Highland ayaa la dardaarmay shaqaalaha tababarkan furmay.
maanta waxaynu si rasmiya u daahfuraynaa ama u furaynaa tababarka shaqaalaha ee, maalinta doorashooyinka ee shan iyo labaatanka may Ee, dhammaantiin marka hore ee, kusoo dhowaada ee, gobolka highland xaruntiisa dhahar Ee, soo dhoweyn kadib waxaan rabnaa ee, inaan is-xusuusino oo iskula dardaarano shaqadan baaxadda leh ee ina sugaysa Ee, sidii aynu mas-uuliyad isaga saari lahayn inaan ee, gudo galo nuxurka iyo ujeeddada aynu maanta isugu nimi Ee, nuxurka iyo ujeeddada aynu isugu nimi ee shirkeena ay daaran yahay waxa weeye tababarka shaqaalaha goobaha gobolka highland weliba maanta waxaa aan t- tababarka halka ku qaadan doona guddoomiyaasha goobaha iyo xogeyaasha goobaha sidaan dareemi karno mas-uuliyadda ugu badan ee goob codbixin ama doorasho waxay saaran tahay guddoomiyaha goobta iyo xoghayaha waxaa laga yaabaa goobaha eh, laba laba qof oo kale in lagu soo daro oo hubiyo koowaad iyo hubiyo labaad iyo Eh, iyaguna berri iyo wixii ka dambeeya berri bayna kusoo biiri doonaan haddii aan la yareeyo Eh, waxaan marka intiinani aad isugu jirtaan guddoomiyaal goobood xogeyayaal iyo koox kooban oo ah kayd oo haddii incase ama ay dhacdo in qof iyo labo iyo ay shaqada ka maqan yihiin si ay u buuxiyaan booskeeda marka waxaynu ka rabnaa idinka inaad u dhug yeelataan oo aad si wacan u dhegeysataan casharada ay siin doonaan eh, macallimiintu ahayn wax guddiga keliya muxuu ha ku kooban mas-uuliyadda aan hayno waa midda ah idinkuna mar kasta nala haysaan oo haddii dadkan la diiwaangelinayo ama kaarar la siinayo ama ay tahay tan aan maanta meesha u joogno oo ah shan iyo labaatanka in la codeeyo waa mid ay qayb ka ahayd bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda ay qayb ka ahaydeen oo maanta aan dhihi karo inta halkan joogta badankooda ay yihiin dadkii ka soo shaqeeyey diiwaangelintii hore iyo kaarqaybintii iyo codintii saddexda degmo qof ka soo shaqeey bay ku jiraa iyadana waa laga yaabaa inay ku jiraan dadka soo shaqeeya marka shaqada aan soo wadnay gunaanadkeedii baan joognaa iyo meeshii lagaga dhabayn lahaa runtii een, shaqo adag weeye oo waqti fara badan la gelinayo oo lix to lix la shaqaynayo dulqaadkeeda aan ogahay maanta inaad leedihiin horena aad ugu soo dulqaadateen haddana aan rajaynayno sidii si la mid ah inaad ugu dulqaadan doontaan